bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وsaxbih أجmaciin ama bacd qaala اlimaam abu dawuud raximah اllah baabu الtashdiidi fii dalik waxaan sugaynay baabkii kan ka horeeyey baabu maa jaءa fii khuruuji الnisaaءi ilى اlmasjid yani haweenka inay masaajidka u baxaan wixii ku soo arooray caddayntiisa baabkan buu marka raaciyey oo uu ku xujiyey oo uu yidhi baabu tashdiidi fii daalika adkaynta la adkeeyey arrintaa iyada qaala oo aan loo diidin yacni inaan loo diidin sida loo adkeeyey qaala xadaثana alqacnabiyu can malikin can yaxya bni saciidin can camrata binti cabdiraxmaan أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت نبga xaaskiisii caaشhahayd waxay tihi low أdرka رasuul الlahi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka hadduu soo gaari lahaa ma أحdaث الnaasu dadka waxa ay soo dariye ma أxdaث النisaaءu haweenka waxa ay soo darisiiyeen oo ay la yimaadeenoo cusub lamanacahunna waa u diidi lahaa almasjida masjidka kamaa municad sidii loogu diiday nisaa'u bani israa'iil reer bani israa'iil haweenkooda sidii loogu diiday oo kale qaala yaxyaa yaxya bnu saciidin alansaari waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi licamrata aan ku idhi amunicat nisaa'u bani israa'iil oo ma loo diiday haweenkii reer bani israa'iil qaalat waxa ay tihi nacam haah bay tihi waa loo diiday iyagu xadiidka marka bukhaariiyo muslim labada way warinayaan marka waa xadiid saxiixa wuxuuna tusayaa marka haweenkii in marka masjidka aan loo diidaynin oon loo diidi karin sababtana waxa ay tahay aan loogu diidaynin shayga ay caaisho ku xirtay haddii uu ogaan lahaa nebiga haweenku waxay soo darisiiyeen waa mancin lahaa waa danni dannigana marka hadda xugunku xoog badan kuma laha sidaa darteed marka xadiidkan ma tusaayo in haweenka masaajidda loo diido yaa loo deliishanayaa lama dhihi karo sababtoo ah haddii nebigu oo waxaan ogaan lahaa sidaasuu yeeli lahaa xugun ma loo bedeli karo xugun hore u jiray xadiidka marka asmaa'da ku jirtana cabdulahi xadaana alqacnabi buu yidhi imaamu abu daawuud cabdullahi bni maslamata bni qacnab alqacnabi weeyaan waa soo marnay marar badan can malik imaam malik malik bnu anas imaamu daari اlhijra can yaxya bni saciid huwa alansaari yaxya bnu saciidin alansaari yaxya bnu saciidin alqaطaan ma aha waa kala dabaqo wen yihiin labadooda oo yaxya alqaطaan imaam malik uu ku dabaqan yahay yaxya bnu saciidin alansaarina waa dabaqatu shuyuukhi malik can camrata binti cabdiraxmaan camrata binti cabdiraxmaan ibni sacd ibni zuraara almadaniya alansaariya akarat can caaishata wahiya iqatun annahaa akhbarathu ana caaishata radia allahu canha zawja nebiy sal l slam waa caaski nebiga marka caaishana waa macruuf qaalat waxay tihi low adraka rasuulullahi nabiga haddii uu soo gaari lahaa ma axdaa annaasu dadka ma axdaa annisaau haweenku waxay soo darisiiyeen lamanacahunna almasjida masjidka waa u diidi lahaa kamaa municat nisaau bani israa'iil sidii loogu diiday haweenkii reer bani israa'iil kamaa municahu nusakda qaarna inay dhigayaana dhici karto kamaa munica sidii loogu diiday hu kaas marka hawadu waxay u laabanaysaa marka inay masaajidka sidii loogu diiday nisaa'u bani israa'iil qaala yaxyaa faqultu licamra waxaan ku idhi amunicahu oo masaajidka ma laga manciyo ma loo diiday ama amunicat ma laga manciye nisaa'u bani israa'iil qaalat waxay tihi nacam haa ayb sababkana marka xadiid caaisha oo mawquufa baa jiro cabdirasaaq uu warinayo caaisha waxay tihi radia allahu canha kunna nisaa'u bani israa'iila yattakhidna arjulan min khashabin yatasharafna lilrijaali fi lmasaajidi faxarama allahu calayhina almasaajid sababka looga reebay iyagu masaajiddana wuxuu ahaa reer bani israa'iil haweenkooda waxay kabtoodii ayay waxay ka samaysteen alwaax dheer ayay kabti ka sameeyeen oo yacnii taako dheeray ka sameeyeen iyagoo marka ragga istustusaayo si ay ragga u arkaan yacnii kabadhaa dheer bay xirteen oo marka alwaax iyo wax lamida ama qori intay kabta hoos ka geliyeen ayaa marka haweentii marka meel dheer ay ka muuqanaysaa ama markay soconaysa jirkeeda kala daadaadanaya markaasaa ragga ay markaa ay ku fidnoobayaan sidaas markay yeeleen ayaa marka faxarama allaahu calayhina almasaajid masaajidda marka waa laga xarimay alla masaajidda uu ka xarimay wasullidat calayhina alxaydatu waxay leedahay marka xaydkana waa lagu salladay laakiin arrinka xaydkaa isaga xadiid saxiixa wuxuu soo arooray ina haadihi nebi waa kii yidhi macnaha shaygan yani xaydkaani shay-un katabahunna allaahu calaa nisaa'i bani aadam calaa banaati bani aadam calaa banaati aadam aadam gabdhihiisa iyo alla uu ku salladay xaydka marka reer bani israa'iil khaas kuma ahayn xaydka eh wuuba ka horreeyey iyaga ayb imaamu albukhaarina waa kii uu yidhaahdo yani aharkan mawquufka iyo xadiidka nebiga marfuuca ah almarfuucu owlaa marfuuca la hormarinaa buu yidhi mas'aladan marka kaadila laakiin qaybta hore marka waxaa weeyaan in sidaa looga manciyey iyada wax diidaya ma lah qaybtaas hore marka weliba wax oo caa'isho ay ijtihaadkeeda ku dhihi karta ma ahane ilaa taxriim ilaahay baa wax xarimay iskama dhahayso caaisha ilaa nebigun ay ka maqashay mawquufun lahu xukmu rafci yaa la siinayaa marka taas culimmada qaarkood marka qowlkan caaisho qaar baa qabsado waxay yidhaahdeen haweenkan waaba loo diidayaa masaajidda ma imaanayaan laakiin arrintaa iyadaa nadar baa ku jira sababtoo ah id laa yataratabu calaa dalika tagayuru اlxukmi liannaha callaqathu calaa sharطin lam yuujad bina'an calaa dannin dannathu faqaalat low ra'aa la manac danni bay marka waxaa weeyaan marka xukunkii hore ee sugnaadee yaqiin ku sugnaade la doorin maayo loo doorin maayo mala caaisho marka ay malaysay ay leedahay maladuna waxay ka imaanaysaa haddii nebigu uu joogi lahay hadda sidaasuu yeeli lahaa xukun jira ma loo doorinayo xukunkayani isbeddel ku yeelan maayo qaala xadaana bnu اlmuhanى wahuwa moxamed bnu اlmuhanى abu muusa الzamin ثqة yrwi lahu أصxaabu الkutub الستة ama أraja lahu أصxaabu الkutub الستة أna cmr bna caaصim cmr bnu caaصim alkilaabi alqaysi abu cuثmaan albصri صaduuq fii xifdihi شhay أna cmr bna caaصim xadaثahm qaala xadaثna hmaam hmaam bnu yaحya اlcawdi weyaan waa bskan اlwaaw hmaam bnu yaحya alcawdi abu cabdillaahi اlbaصri ثiqaة rubama wahm can qataadة can muwariq can abiاlaxwas muwariq ibnu mushamrij ayaa lahaa ninkan muwariq ibnu mushamrij ibni cabdillaahi اlcijli abulmuctamir albصri ثiqaة caabid akhraja lahu asxaabu اlkutub الsiتة can abiاlaxwas abulaxwaskanna waxaa la yihahdaa cawf bnu malik bni nadla kii ma ahan salaam ibnu sulaym isku dabaqa ma aha isku magac waa isku kunyo waa laak isku dabaqa ma aha midkan marka isaga waxaa weeyaan cawf ibnu malik ibni nadla abulaxwas aljushami ayaa la yidhaha ayb mashhuurun bikunyatihi iqatun kaana abu cabdiraxmaan aلsulami yaquulu idan marka nin iqaabu abu cabdiraxmaan aلsulami wuxuu dhihi jiray laa tujaalisu اlqusaasa dadka yacni qasaasiintaha la fadhiisanina ninkan maahane hayra abilaxwas abulaxwas mooyaane cid kale ha la fadhiisanina dadka qasaasiinta ah oo marka iyagu qiseeyo qasaas marka calaa lisaani salaf qasaas ama qof fulaanun qaasun marka la yidhaahdo ninka waacidkan loo yaqaanaa waacidkan ay dhihi jireen yacnii marka dadka wacdiyo oo majaalista wacdiga qabto ha la fadhiisanin ninkan maahane yacnii marka waxuu ka wadaa ninkan isagu waa nin cilmi badan oo waxa uu ku wacdinayo garanayo oo wixiis ay nadiif ay yihiin dadka qasaasiintana waxaa haalib ka ahaa iyagu maadaamay dad saalixiin isaga badnaayeen haflada marka waxay keenaysaa axaadiidta aad iskagama baarayaan xadiid marka daciifa iyo wax nebigu ounan dhihin iyo iyaga qof kastoo qaala rasuulilah yidhahdo run bay u malaynayaan marka iyagana waa iska sii warinayaan ilaa dad marka iska daacadooda taasna marka waxaa weeyaan walidaalika imaam xabnu saciidin alqataan waatuu dhihi jiray shay yacnii beenta carabka dadka saalixiinta meelay uga dareeri og tahay ma leh dadka saalixiinta carabkooda beenta meel ay uga dureeri og tahay maleh buu dhihi jiray culammadana waxay ku tawjiihiyaan kelimaddaas iyagaa been u qasda ma laga wado ile qofku saalix maba ahaanaya nin been sheegaayo laakiin macnuhu waxay tahay qof allaale qofkii qaala rasuulullaahi dhaho iyagu run bay u malaynayaan markaa waa iska dhahayaan iyaguna qaala rasuulullaahi min xayu laa yashcuruun beentii baa marka iyagu ay faafinayaan mana is-oga marka dadka qasaasiinta iyagu marka dad dhifa un ma ahane iyo cubayd bnu cumayr ninkan iyo raggaas oo kale ma ahane markii dambe marka waa khawaarijtaa markii dambe dishay ninkan isaga عن قتاaدة عن مورق عن أبيالأحوص أبوالأحوص عوف بن مالك بن النضلة عن عبداللaahi عن عبداللaahi عن النبي صلى الله عليه وسلم عبداللaahigan marka haddii sidaan sanad badanaa kuufi ah ama haddii sideedaba layska iطlaaqa badanaa kutubaha can cabdilaahi la yidhaahdo ibn mascuud aa loo jeeda can cabdilaahi ay cabdillahi ibn mascuud sanadkanna sanad ciraaqiya waa weliba kuufi can cabdillaahi yani cabdillahi bn mascuud can nebiy sal l slama qaal salaatu اlmar'ati haweenta salaadeeda fii beytiha ay ku tukato afdalu min salaatiha afdalu waa ka fadli badan tahay min salaatihaa salaadeeda fii xujratiha qolkeeda ay ku tukato salaadda ay haweenta gurigeeda ku tukato yacnii way ka fadli badan tahay midda ay ku tukanayso fii xujratihaa qolkeeda yanii fii beytiha hadda marka waxaad moodaa xujraduna inay tahay guriga iyo daaraddiisa gurigana fii beytihana uu u jeedo meesha iyada markaa qolka gaarka iyada u ah oo ay yacnii seexato salaatulmar'ati haweeneyda salaadeeda fii beytiha gurigeeda yacnii asturan oo iyada un markaa ay gashoy seexato salaadda ay ku tukataa afdalu way ka fadli badan tahay min salaatihaa salaadeeda fii xujratihaa qowladeeda ay ku dukato qolka yacnii bannaanka qolka yacnii wa salaatuhaa salaadeeda oo fii makhdacihaa ay ku tukato meesha marka gaarka si alaabta lagu qariyo makhdac meesha alaabta lagu qarsada qaaligaa la yidhaahaa marka salaadda ay ku tukato gurigeeda weliba meesha ay alaabta ka sii dhigato qaaliga ah ay kusii ay ku tukanayso afdalu min salaatihaa way ka fadli badan tahay salaadda ay ku tukanayso fii beytihaa gurigeeda meesha iyada marka ay seexato saddex waxyaaboodu sheegay marka makhdaca iyo beytka iyo xujrada xujradaa caamsan uma waxaa sii khaasan beytka guriga uma waxaa sii hooseeyo oo sii asturnaan badan makhdaca makhdacana marka alaabta qaaligaa meesha ay ku aruursato ay ku xirxirato oo dadku ay waxyaabaha dadka ay ka qarsanayso ama dadka inay ka arkaan aanay rabin meesha ay ku xaraysataa makhdaca la yidhaahdo taas marka salaadda ay meesha kusii dugato marka macnuhu waxay tahay kullamaa kaanat astara mar walbo iyagu marka ay asturnaan badan tahay oo ay qarsoonaan badan tahay salaadeeda meel qarsoon ay ku tukato way ka fadli badan tahay meelaha kale macnuhu sidaa wey marka baabka iyo tarjamada iyo xadiidka iyo tarjamadana waa iswaafaqayaano tarjamada waxay tahay baabu tashdiidi fii dalika in arrintaa la adkeeyo yani adkeynta marka waxay tahay ina inta iska dayso guryaheeda isaga tukataba sida u fadli badan saas xadiidkan marka alimaamu nawowi fii khulaasati alaxkaam wuxuu yidhi rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiixan calaa shardi muslim قال xdثna أbو mcmر وهuو cabdاللahi بن cمr الmqcd أbو mcmر ثqة hbt rumya bالqdr qال xadثna cبdالوارث هو بن سacيid التنوrي qال xadثna أyوب بن أbي تmيمة السkhtiyاni wyan can ناaفic mولى بن cmر can iبn cmر رaضي الله canهma qاal qاala rasuul الlahi sl اه sلم rasuulku wxau yihi low tarakna haddaan ka tegi lahayn hada الbaaba albaabkan lلنisaaءi aan uga tegi lahayn haweenka qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yidhi low tarakna haddaan uga tegi lahayn hada albaaba albaabkan linnisaa'i haweenka yacni lakaana xasanan qaala naaficun naafic waxa uu yidhi falam yadkhul ma gelin minhu albaabkaa xaggiisa kama gelin ibnu cumara ibnu cumar xataa maata ilaa u ka dhintay ibnu cumar marka albaabkaas mar dambe kamaba gelinba waa soo marna xadiidkan hadda ka horna soo mar abwaab almasaajid ayb marka yacnii marka masaajidda wax ku tacalluqa ayuu ahaa haddana marka wuxuu u baab yahay haweenkii marka inay masaajidka masaajidda ay kusoo tukan karaan oo imaan karaan laakiin arrintaa waa la adkeeyo inay gaar nimanka uga soocnaadaan oo markay masaajidka xataa imaanayaan waxaa lagu sii adkeeyey inay ka soocnaadaan haweenku oo ay ama yacni meesha dambe ay kaga tukadaan ragga ay kaga soocnaadaan meesha dambe ay ku tukadaan albaab gaarana ay ka galaan ama ka baxaan qaala abu daawuud rawaahu ismaaciil bnu ibraahim can ayuub can naafic qaala qaala cumar wahada asaxu qaala tii hore waxay ahayd marfuuc xadiidka dambena waa mowquuf mowquufkaana asax ah buu yidhi waa soo marnay baabu sacyi ila salaati baabu bayaani xukmi sacyi uroor loo rooro ama loo ordo xukunka ku soo rooro caddayntiisa ila salaati loo ordo yacnii sacyiga hadda waxaa weeyaan tallaabada iyo orodka salaadda loo ordo xukunka ku soo rooro caddayntiisa qaala xaddaanaa axmed bnu saalix axmed bnu saalix almisri weyaan qaala xadaanaa cambasa cambasatu bnu khaalid iqatun yrwi lahu asxaabu اlkutub الsita qaala akhbaranii yunus whuwa bnu yaziid alayli yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaab qaala akhbaranii saciid bnu اlmusayab wa abu salamata bnu cabdiraxmaan ana abaa hurayrata qaala abu hurayra inuu yidhi samictu rasuula اllahi sal ll ly slam aan maqlay yaquul isagoo leh idaa uqiimat الsalaatu salaada haddii la aqimo falaa ta'tuuha ha imaaninina tascawna ay musriciina xaal atiin idinkoo degdegahay tascawna saaciina idinkoo roorayoo degdegaya ha imaaninina salaadda wa'tuuhaa imaada tamshuuna maashiina xaalatiin idinkoo soconayoo lugaynaya iska tartiibtiina u socday wacalaykum asakiinatu wacalaykum yani korkiinna wacalaykum asakiinatu wacalaykum walxaal iyada oo calaykum dushiinnu ay tahay assakiinatu xasilooni ay tahay imaada salaadda marka wacalaykum asakiinatu laba sibaa loo dabdiyey asakiinatu in yacni ta'da la godo oo markaa la yidhaha jumlada jumla xaaliya laga dhigo oo calaykum marka jumlo oo khabar muqadama iyo asakiinatuna mubtada mu'ahara in laga dhigo waawgaasuna waawul xaal uu yahay jumladu marka jumla xaaliya ay tahay haddii marka waa calaykum asakiinatu la dhaho wa calaykum asakiinatana waa loo dabdiyey marka waxaa weeyaan asakiinata waxaa lagu nasbinaya iqraa iqraa baa lagu nasbiyey marka ayb labadaa marka waa loo dabdiyey labadaas sida ayb idaa uqiimat الsalaatu salaadda haddii la aqiimo falaa ta'tuuhaa ha imaaninina tascawna idinkoo rooraya wa'tuuhaa imaada tamshuuna idinkoo soconaya wacalaykum walxaal iyaga oo calaykum imaada walxaal idinka walxaal iyadoo calaykum korkiinnu asakiinatu xasilooni ay tahay iyadoo korkiinnu ay xasilooni tahay imaada salaadda famaa adragtum wixii aad soo haleeshaan fasalluu tukada ood imaamka ku soo gaartaan wamaa faatakum wixii idin dhaafana faatimmuu dhammaystira wixii idin dhaafana markaa dhammaystira xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa salaadda inaan loo soo ordin orod aan lagu imaamin oo qofkanu maaha inuu salaadda iska daahdaahyana ma aha kaadoon isdaahdaahynin haddii salaaddii la aqimo intaad soo baxdo tartiibtaada isaga soo soco tartiibtuna marka dabcan waa dhexdhexaad un inaad isaga socoto orodkaa la diidaya marka in adoo ruclaynayo neeftuurayo soo gasho masaajidkii ayb xadiidkii marka abubakrata nufeyc bn اlxaari waatuu ahaa soo ordaayuu soo galay safka gadaashiisuu ka rukuucay safkiibuu soo galay zaadaka allaahu xirsan walaa tacud nebiga waa kii yidhi mar dambe ha u laabanin waxa markaa u laabanin la yidhi waxay tahay orodka orodka aad salaadda ku soo gelaysa iska dhaaf marka dadka salaadda ha loo rooraa la yidhi waxaa dhici karta yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikrillahi baa la yidhi sidaanna waa la leeyahay ka warran yacnii fascaw ilaa dikrillahi macnuhu waxay tahay dikriga ilaahay u soo dadaala dikriga dikriga ilaahay iyo yacnii salaaddii jumcada iyo khudbada goor hore imaada u soo dadaala ee soo orda ma aha maa laga wada axaadiistaana marka taa caddaynayso ayb qaala abu daawuud waxa uu yidhi wakadalika qaala الzubaydiyu wabnu abi di'bin waibraahiimu bnu sacdin wamacmarun washucayb bnu abi xamsa dhammaantood can الzuhriyi zuhri iyagoo ka warinaya waxay dhaheen wamaa faatakum faatimmuu riwaayadii hore zuhriyaa ka warinaya dib u fiiriya yunusaa ka warinaya yuنس بن يزيid alayli iyo zubaydi iyo ibnu abi di'bin ibraahiim ibnu sacd macmar ibnu raashid shucayb ibnu abi xamza dhammaantood zuhri bay ka wariyeen bilafdi wamaa faatakum faatimmuu wa qaala bnu cuyayna sufyaan ibnu cuyaynana waxa uu yidhi can izuhriyi isagoo ka warinaya waxdahu keligiis keligiis baa wuxuu yidhi faqduu wamaa faatakum wixii idinka tago faqduu soo qalleeya marka lafdi kaleu la yimidoo faqduu ah intan marka faatimu bay dhaheen ibnu cuyayna keligiisna wuxuu yidhi faqduu ibnu cuyayna iqa waay raggan kaleo dhanna waa iqaad marka mukhaalafatu اlmaqbuul liman huwa أwlىa minhu qofka maqbuulka haddii uu khilaafo dad ka badan ama dad ka xifdi badan riwaayadiisa waxaa la dhihi jiray shaad walidaalika marka riwaayadan min xadiidi الzuhri baan ka hadlaynaa ogow iyadoo marka xadiidku marka uu yahay min riwaayati الzuhri bilafdi faqduu shaad waay faatimuu baa marka waxay tahay lafdigaas baa wuxuu yahay lafdiga maxfuudka ah shaadka ile maxfuud baa ka soo horjeeda moogtahay walmaxfuudu faatimuu weeyaan shaadkana riwaayadan marka waa shaad faqduuda uu leeriwaayaad kale oo aan zuhri ahayn faqduu inay ku timid waa dhici kartaa laakiin tan hadda zuhri baa laga hadlaa min xadiidi zuhri wa qaala moxamed bnu camrin can abi salamata can abi hurayra wjacfar bnu rabiica can alacraj can abi hurayra laakiin xadiidka marka isagoo haddana can ariiqi waxaa ah yanii wa qaala moxamed bnu camrin waxa uu yidhi can abi salama isagoo ka warinaya can abi hurayra wa jacfar wa qaala jacfar bnu rabiicana waxa uu yidhi can ilacraj acraj iyaa siman abu salamaa siman markaan can ilacraj can abi hurayra faatimuu raggii kale zuhri aan ahaynna iyaguna saan faatimuu riwaayadoodaas faatimu baa badan wabnu mascuudi can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama wabu qataadata waanasu can الnabiy sal ly slama kulluhum qaaluu faatimuu xadiidka isagoo can ariiqi abi hurayra oo laba zuhri iyo keyrkii xaggiis ka kala yimid iyo iyadoo min xadiiثi ibni mascuud iyo min xadiiثi anas min xadiiثi abi qataada faatimuu kan kalaan marka ku darayna markaasaan tilmaamayna qaala xadaثana abulwaliid aلطayaalisiyu hishaam bn cabdilmelik baa la yidhaha qaala xadaثana shucba can sacd bni ibraahim qaala samictu aba salamata can abi hurayrata can الnabiy sal ا l slam qaal i'tu salaata salaada imaada wacalaykum الsakiinatu wاlxaal iyadoo calaykum korkiina asakiinatu ay tahay fasalluu tukada maa adragtum waxaad soo gaartaan waqduu qalleeya maa sabaqakum wixii idinka dhaqay wixii idinka dhaqay idinka hormarayna dib ka soo qalleeyo oo la imaado riwaayadan marka adda waqduu baa ku jirto qaala abu daawuud wakadalika qaala bnu siriin saasuu yidhi can abi hurayra yani min xadiidi ibni siriin can abi hurayra muslim baa wariyeye salli maa adragta waqdi maa sabaqaka riwaayada muslim saas waa salli maa adragta waqdi maa sabaqaka riwaayada muslim sidaa weeyaan qaala abu daawuud wakada qaala bnu siriin can abi hurayra marka abu hurayra marka bilafdi اlqada'na waa laga hayaa bilafdi اlitmaamna waa laga hayaa walyaqdi qaala bnu siriin can abi hurayrata walyaqdi ha qalleeyo wakada qaala abu raafic can abi hurayrana saasuu yidhi waabu darinna rawaa canhu wuxuu ka wariyey nebiga sal ا slam faatimuu waqdu اkhtulifa fiihi waana la isku khilaafay faatimuu iyo waqduu adu marka alfaada isku soo duduub min xadiiثi الzuhri faatimuu baa raajix faqduu iyadu waa shaad amaa can ariiqi yani duruqda kale ee abi hurayra iyo ka soo gelayso laa siyamaa weliba xadiidka can ariiqi ibni siriin can abi hurayra iyada lafdu اlqaضاء waa ku soo aroora marka isku soo duduub lafdu اlqaضاء waa jiraa laakiin riwaayaadka waxaa ka badan faatimuu culamaء اlxadiiثna marka dabcan alfaadda waa ku dadaalaan ayaga marka faatimu iyo faqdu xagga macnaha inaynan aad isugu dheerayn baa dhici karta laakiin iyaga alfaaddana waa ku dadaalaan ha ahaatee laakiin halkan faatimu iyo faqduuda mas'alo khilaafi oo fiqhi ah baa ku dhisan mas'alo khilaafi ah oo fiqhi ah baa ku kala dhisnaanaysa labadan lafdi oo mas'aladu marka waxa ay tahay qofka haddii la yidhaahdo wamaa faatakum faatimuu ee ruuxan marka wixii aad soo gaartay imaamka la tuko wixii ku dhaafayna dhammaystira waxa la dhammaystira marka waa wax bidaayo leh wax awal bilow lahay baa la dhammaystiraa soo maha marka taa waxaa laga qaadanaa marka riwaayadan faatimuu waxay tusaysaa ninka ma'muumka ah ee masbuuqa ah ee salaadda lagala hormaray salaadda uu imaamkiisa ku soo gaarayo oo uu kala qabsanayo la bilaabaayo waa awalu salaatihi waa salaaddiisii awalkeedii waay haddii faatimuu riwaayada la qabto maalan imaam baad u timid salaad cisho waayo labada ragcood danbaa ku soo gaartay imaamku isaga labadiisii dambou ku jiraa adiga markaad allahu akbar tiraahday labadaadii ragco dambe maa ku jirta adiga mase labadaadii ragco hore waay kuwan labadaadii hore waay kuwan bideliili waxaa u deliila markau assalaamu calaykum assalaamu calaykum yidhaahdo fa atimuu baa lagu yidhi dhammaystir waxa aad dhammaystirayso wax bidaayo leh waxaan bidaayo lahayn lama dhammaystiro ayb haddii marka riwaayada kale faqduu lasoo qabtana wax tegey baa la qalleeyaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa markaas labadan adiga ah imaamka ku soo gaartay oo imaamkana labadiisii dambe ah adiga hadda markaad soo gasho allahu akbar tiraa labadaadii ragcood dambe waay waxaa hadda tukanaysa markuu assalaamu calaykum assalaamu calaykum yidhaahdana labada aad u istaagaysid waa labadii hore waa ood soo qallaynaysid oo kaa tegey marka masaladaasaa ku dhisan masalada marka waxaa ku dhisnaanaya weliba qofku marka ma la jahrayaa mise lama jahraayo cishaa timid labadii ragco horaad imaamka la tukatay labadii isaga labadiisii dambaa adiga ku soo gaartay markuu assalaamu calaykum assalaamu calaykum uu yidhaahdo istaagto ma la jahraya qiraa'ada mase hoosaa u dhigaysaa ma la jahraysa maxaa yeele salaadaadii labadaadii dambaad ku jirtaa markaan labadaadii hore imaamkaa la qaadatay mugta labadaadii dambe waa la jahri maysid markaan laakiin faqdu haddii la yidhaahdo maalikiyada iyo sidaa arkaan iyagu marka waxay samaynayeen waa jahraayeen labada ile labadii jahrigaa ka maqan oo ay soo qallaynayeen moogta way la jahraayeen marka khilaafkaasaa marka ku dhisan laakiin iyada laftirkeeda meelaha qaar baa lagu fahmaa midda dambaba inaynan ahayn moogta oo faatimmooda ay raajix tahay waxyaabaa lagu garan karo waxaa ka mid a ee ruuxu marka uu maqrib oo kale ku soo gaaro hal ragca markuu maqrib ku soo gaaro halkii ragca markuu tukado assalaamu calaykum assalaamu calaykum ma'muumkii marka uu istaago masbuuqa ahaa ragcada markuu tukado waa ataxiyaadaya sooma ataxiyaadu fadhiisana ataxiyaadkaas marka xagguu ku dhacaa ragcadii labaaduu ku dhacaa waa ataxiyaadkii koowaad moogtahay markaad samaysa kabacd haddii ay ahaan lahayd labadaadii dambe inaad soo qallaynayso hadday ahaan lahayd labada dambe ragcadii ragcada hadday qallo ahaan lahayd ragcada koowaad ataxiyaad maba lahaateenba maxaa u fadhiisanaya maxaa loo fariisanaymarka inay yani salaadda intidayani faatimuudaasaa xoog badan marka meelahaasna marka waa lagu garan karaa meelaha laftirkeeda waa lagu garan karaa haddii marka imaamka aad ragcada dambe maqrib kula soo gaarto assalaamu calaykum ugu yidhaahdo istaagto labadii hore ee kaa tegay haddaad soo qallay lahayd ragcaddii koowaad iyo ragcada labaad ragcada koowaad laguma ataxiyaado ina istaagtay noqonay noqonaysaataxyaad ka kaca calaa kullin marka riwaayadan faqdu waaba la tawjiihin karaa xataa iyada oo waxaa la dhihi karaa faqdu bimacnaa atimuu macnahan marka qadahan oo usuuliyiintu yaqaanaan fiqiga musalaxa fiqiga ku amaba ahan faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha ka dikrikum aabaa'akum ow ashadda dikraa faidaa qadaytum bimacnaa waxaa weya daad dhammaystirataan baa laga wadaa marka labada eray waa saana waa laysugu tawjiihin karaa baabun fi ljamci fi lmasjidi maratayni baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljamci jamcii buu baab yahay xuunkiisa caddayntiisa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa laga oogo jamaacadii maratayni laba jeer laga oogo oo jamaacadii horaa tagtay jamaaco labaad ma la oogi karaa masamaya taas buu halkan marka baabkan u ujeedaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljamci jamaca fi lmasjidi masjidka dhexdiisa lagu jamaacaysto maratayni laba jeer qال xadثna mوسى بن إسmاعيiل whuو أbu سلمة تbudki qال xadثna whayb بن khالد الbصري عan سulayman الأسwد ayb sulaymaan الnاjي الbصري أbu mحamed baa l saduq عan سulayman الأسwد عan abi الmتwkl عan sulaymaan الأswد عan abi الmتwkl miyuu leeyahay can sulaymaan alswad can abilmutawakil abilmutawakil annaaji cali bnu daawuud weyaan wa yuqaalu ibnu duaadna waa layiha cali ibnu du'aadna waa layihaha mutalifka iyo mukhtalifka waata oo ku soo marnay ayb mashhuurun bikunyatihi iqa can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula اllahi sal ly slam rasuulka absara rajula nin buu arkay yusallii tukanaya waxdahu keligii oo salaaddii jamaacada ay ka hormartay faqaala waxa uu yidhi alaa rajulun war nin ma jiraa buu yidhi yatasadaqu ku sadaqaysanayo calaa haadaa kan ku sadaqaysanayo oo fa yusallii macahu la tukado nin ninkan ku sadaqaysanayo istaago la jamaacaysta ma jiraa buu yidhi riwaayadku marka waxay tilmaamayaan abubakar baa istaagay oo markaa la tukaday abubakar baa istaagoo la tukaday marka wuxuu leeyahay xadiidka marka riwaayadu saasay tilmaamaysa abubakr inuu yeelay oo sidaa u yeelay alimaam الnawowi khulaasatulaxkaamka wuxuu sheegay uu baab uga dhigay baabun yustaxabu liman sallaa jamaacatan sidaanoo kale u baab uga dhigay waaa yani in la sunneeyo qof jamaaco ku tukaday uma xadara man lam yudrikha qof aan jamaacadaas soo gaarin markaa uu yimid waxaa la sunneeyaa an yusalliya macahu ninkii jamaacadii hore tukaday inuu la tukado kan waa la sunneeyaa waxaa kaloo laga qaadanaa buu yidhi wajawaazu jamaacatin bacda jamaacatin inay bannaan tahay jamaacadii weynayd markii la tukada kadib in jamaaco kale la oogo idaa lam yukhaf mafsada oo haddaan mafsado laga cabsanaynin xadiidkan marka isaga saasuu tilmaamaya in jamaaco labaad la oogi karo saxaabadana waa isku khilaafeen mas'aladano anas ibnu maalik isaga masjid laga tukaday buu yimid sida bukhaari uu warinaayo masaajid jamaacadii laga tukaday buu yimid markaasuu adimay oo uu aqimay jamaaco ku ooge oo jamaacadii marka uu ku tukaday bukhaari baa marka tacliiq ahaan u wariyey weliba waxay ahayd riwaayaadka qaar siday tilmaamayaan masjidu bani aclaba meeshaas riwaayaadka qaarna masjidu bani rifaaca masaajid suuq un isaga yaallo weeyaan lama dhihi karo maxaa yeelay masjid xaafad lagu calaameeyeyba waa masjidu bani fulaan haddii la yidhi xaafad dad degan yihiin waa maaha masaajid suuq isaga yaalla ma aha masjidu bani aclaba ama masjidu bani rifaaca inay ahayd yaa riwaayaadku ay tilmaamayaan oo ay sheegayaan kuwii halkaas marka waxay tusayaan xadiidkaas anas iyo midkaan hadda xadiidka nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waxay tusayaan inay bannaan tahay masaajid jamaaco lagu tukaday in jamaaco labaad laga oogi karo ayb xadiid isaga marka aar isaga ibnu mascuud oo waxaa jiro bacdi alculamaana ay inqiaac ku cilleeyeen oo dhahayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa xadii yani nebigu inuu jamaacadu intay ka tagtay mar mararka ka mida ayuu masaajidkii ag maray gurigiisu iska aaday oo ku tukaday iyo cabdullahi ibnu mascuud inuu masaajidka intuu soo galay uu jamaacadiioo baxday arkay kadib uu iska laabtayoo ama kelikeli ay u tukadeen adigu aahaar saasoo kalena way jirtaa laakiin masaladan haddii la jamci marka imaamu shaaficina isaga wuxuu ku tegey inaan la oogin jamaaco labaad saasuu ku tegey umka kitaab ulum sida laakiin ibnu rajab iyo uu leeyahay waxaa wanaagsan in la yidhaahdo haddaan fidno laga cabsanaynin in jamaaco labaad la ooga dhib ma laha haddii fidno laga cabsanayo fidnadu maxay noqon kartaa imaamkii ninbaa maalan wuxuu u qasdaa jamaacada inuu ka harabo si uu jamaacada labaad ugu tukado imaamkiiba waxoogaa caqiidadiisii tuhinsan yahay ama imaamkiiba u takfiirinaya oo kale maalan takfiir iska bilaa macno isaga dhisan wax macnaa uu ku dhisan yahay aan jirin ama waxaa weeyaan ninkan imaamka ah buusan rabin oo kale salaaddii ninka saasoo kale hadduu yeelayo qolada masjidka ama yacnii amiir ha ahaado ama imaamka masaajidkana ay arrintaasu diidayaan oy dhibsanayaan fitno noocaasoo kale haddii laga cabsanayo ama inay dad uga dhigtaan jaranjaro inay dad uga dhigtaan oo ay hadhow markaa salaadihii intay sidaa yeelaanoo qof walbaa ninkii cajabi waaye markuu arkaba inuu iska tukado jamaaco labaad sameeyo xaalaadka noocaasoo kale ma bannaanay dheheen dhulkan shaam iyay ka dhici jirtay shaaficiyada iyo xanafiyada ay wada joogaan yaa marba qolaha la dhihi jiray jamaacada koowaad idinkaa iska leh markaasaa waxaad arkaysaa marka ninka xanafiga jamaacada koowaad iska leh shaaficigu ma soo tukanayo shaaficiyada jamaacada shaaficiyada waxaa la leeyahay bacda jamaacada xanafiyada ee intii marka shaaficiye ay jamaacadu iska daahinayaan marka ma imaanayaan hadhow shaaficiyada tooda hadday horayso xanafiyadu iyaguna ma imaanayaan suuriya ilaa goordhow saasaa ka jirtay maba dheeraynba ninka markaa yacnii awqaaftaa waxay ratibaysaa masaajidkan jamaacada xanafiyada hormarayso haddii ninka muftiga uu xanafi yahay oo kale saasuu yeela hadduu shaafici yahay shaaficiyada jamaacadeedu hormarina hadhow marka midda labaad iyadu marka kasay isku soo daahina ta noocaasoo kale lama raban laa shaka middaa wax ogolo inaynan jirin maxaa yeele tafaruq ay muslimiintu u keenay laakiin nin macduura oo jamaacadii ka tagtay oo soo dadaalay hadday jamaaco ku oogtaan masaajidka wax baaso ay leedaha male xadiidkan baana deliil u ah ayb culammada iyagu diidayaan xadiidkan waxay ku cilaynayaan sheekh alalbani oo kale wuxuu leeyahay xadiidkan suuradiisa waxa waaye nin jamaacada tukaday hore iyo nin jamaacadii waayey nin jamaacadii yacni soo gaari waayey iyo nin jamaacadii hore tukaday ayaa isku jamaacaystay laakiin laba ninoo bannaanka ka wada timid oon jamaaco helin hala keenou leeyahay taa iyadoo yacni ma ahan maxaa yeeley culimmadii salafkaa u fahmeen sidaan oo xadiidkan u deliishadeen yacnii in jamaaco labaad la oogi karo biduuni iyadoon xaggii xagga loo kala qaadin culimmadii salafka u fahmeen saas tirmidi baana tilmaamaya mar annagana waxaan mulsam ku nahay fahamkii salafka inaan qaadano ayb suuro mucayanana ninka caalimkaada marka uu doodaya mas'alada suuro waa ka muuji karaa isaga marka si waa u jawaabi karaa laakiin jawaabtan hadda labadan suuro wax macnoo kale oo weyn oo ay ku kala duwan yihiin oo a'immadii hore ay ku kala saareen fahamkooda ma ogi oo a'immadii hore ay ku kala saareen a'immada qaarkoodna marka iyagu inaan la samaynin bay ayay ku tageen labadaa qowl marka waa jiraan kolley marka sida fiicanna waxaa weeyaan haddii fidno aan laga cabsanaynin xadiidkan iyo aharka anas ibnu maalik sida ay tilmaamayaan in la oogi karo jamaaco labaad ibnu mascuud yacnii qowlkiisa iyo isaguna say ku tageen marka la fiiriyo inaan marka qofka uu day dadku saasoo kale yihiin kelikeli u tukadaan marka mas'ale ijtihaad uu saxaaba isku khilaaftay hadday tahay mas'alada sunnadaa loo celinaa sunnada nebigana waa kana xadiidkan saxiixa ah baa ku soo arooray midkan kale ee tilmaamaya nebigu masaajidka kuma soo leexanin ixtimaalaa geli kara awalan dacfina waa lagu sheegay inuu inqidaac ku jiro midda labaad ixtimaal waxaa imaan karo de nebigu dad badan ma la socdeen oo jamaaco salaadu ka wada tagtay ma ahaayeen mase ma ahayn allahu aclam calaa kullin qofkii keligiis tukadana qowl uun marka a'immadii hore ku tagta uu ku tegey ninkii jamaaco oogaana wax baasa uu sameeyey male marka arrimahan bacdinaas waxaa dhici karta inay si kale ka dhigaan oo ay masaajidda sunnada iyo bidcada waxaa lagu kala saaraa meelaha gobol jamaaco labaad ma laga ooga mase lagama oogo waxaa lagu leeyay masaajidkaas sunna lagama oogo masaajid sunna ku socda ma aha maxaa dhacay jamaaco labaadaa laga tukadaa iyo mid saddexaad ayaa lagu leedahay jamaaco labaad iyo jamaaco saddexaad maa manhaju salaf ku xihan culummo badan oo a'immadii salafka ka mid ahayda jamaacadii oogaayeen labaada kuwa kalena waa diidaya marka waa mas'alo wusci ku jiro dadka in lagu ciriiriye aynan ahayn haddaan marka taxasub laga wadin taxasubka laftirkiisu culummada loo kala tacasubayo u geli karaa xataa haddaad shiikh tidhaahdayd qowlkau ku taga haddii la khilaafo waa khalaas waa taxasub isaga laftirkiisa taxasub أن رsuuل اللhi sلى الله عليه لي وsلم rasuulka absara rajuلa nin buu arkay yusallii tukanaya wxdahu keligiis faqaala wuxuu yidhi alaa rajulu war nin ma jiraayo taصadqu sadaqaysto calىa haada kan ku sadaqaysto fayusallii macahu la tukado halkan marka hoosuu ku sheegay qaala التirmidiyu wahuwa qowlu غayri waaxidin min أhli الcilmi min أصxaabi النabiyi salى الlaه عalيه لي وsلم وغayrihim min التaabiciin qaluu laa ba'sa an yusaliya alqowmu jamacaة fii masjidin qad sulliya fiihi wabihi yaquulu axmadu waisxaaqu fuqahada islaamka imaam axmed iyo isxaaq sidaasay qabaan ayb wa qaala aakharuuna min ahli اlcilmi waxay dhaheen yusaluuna furaada wabihi yaquulu sufyaan wbnu اlmubaarak wamaalik washaafici yakhtaaruuna salaata furaada intaba marka a'imadii waa isugu khilaafeen salafka ayb waxbaasa marka mal haddii marka masaajiddii qaylo looga kiciyo masaladan marka jamaaco labaad ma jirtaa iyo waa jirtaa ninkii qaylada ka kiciyey wuxuu noqonaa nin mufariq ah oo dadka muslimiinta kala geynayo noqonaa maxaa yeele masaladan a'immadan saanay ugu kala tageen iyagana isuma khilaafin kii raba xaggaa keligaa ku tukado ka kalena intii jamaaco rabtana xaggaha isaga tukadaan haddaan marka mafsado laga haddii mafsado laga cabsanayo qowlan waaxidan ma la samaynayo jamaaco labaad mafsadaduna waxay tahay haddii dad lagu tuhmaa inay jiraan jamaacada ka dhuumanayo iyagu marka raba jamaaco gooniya inay oogtaan waa loo diidaa markaas ibnu rajab isagu saasuu u jamciyey fatxulbaari baabun fii man sallaa fii manzilihi uma adraka aljamacata yusallii macahu baabun ayaadaakani baabun baab weeyaan fii man ruux yacnii shaanigii n xukunka ku soo arooray caddayntiisa sallaa tukaday fii manzilihi gurigiisa kusoo tukaday uma adraka aljamacata jamaacada soo haleelay yusallii macahum ay yusallii macahum ma la tukanayaa ma la tukanayaa gurigaagii baa ku soo tukatay jamaacadii baad masaajidka anta iska timid iyadoo salaaddii lagu jiraa timid miska fadhiisanaysaa marka mise waad la tukanee jamaacada waa la tukanee jamaacada sida xadiidku sheegaa sunnay kuu tahay marka jamaacada faradkiina horow kaaga soo dhaca qال xdثna xفs بن cmر qال xdثna شhuعبة qال أخhbarnii yعلى بن cطاء can jaaبir بن يزيid بن الأswad can أbيهi أنhu صلىa mعa rasuuل الlahi صلى اه عل sلم nebiga maciisa ayaa nebigu la tukaday sal اه عل sلم wahuwa isaga oo hulaamun dhallinyaro ah wahuwa isaga oo hulaamun wiil ah shaabun dhallinyaro ah falamaa صallaa markuu tukaday idaa rajulaani laba nin waaba iyaga oo lam yusaliya aan tukanin fii naaxiyati الmasjidi ay yihiin masaajidka geeskiisa fadacaa bihimaa waa u yeedhay fajii'a bihimaa waa la keenay tarcudu turcaddu waxaa yani ay dibaaxanayso turcaddu la dibaaxinaayo faraa'isuhumaa yacnii alfaraa'is jamcu fariisa fariisadu marka waxaa weeyaan hilibka garabka iyo yacnii iyo meesha yacnii dhinaca ah hilibka u dhaxeeya oo qofku marka uu argagaxo oo kale gariiraya dibaaxanayo taasaa la yidhaahdaa turcaddu iyadoo yacnii la dibaaxinayo faraa'isuhumaa dhinacooda oo dhinacooda yacnii meesha yacnii markaa dhinaca ah iyo inta u dhaxayso garabka inta u dhaxayso ee hilib kale ee marka qofku uu argagaxo kale ama mararka qaarba ay iska dibaaxanayso iyadoo marka la dibaaxinayo faqaala waxuu yidhi maa manacakumaa maxaa idiin diiday an tusalliya inaad tukataan macana annaga qaalaa waxay yidhaahdeen qad sallaynaa waan tukannay fii rixaalinaa xaafadaheennaan kusoo tukannay waxaa laga qaadanaa bay yidhahdeen culammada qaar ninka haddii aanu jamaaco kusoo tukannin gurigiis ku tukada salaadda inay ka ansaxayso maxaa yeel nebiga salaadooda kama hadlin ku celiye ma aanu dhihin faqaala waxau yidhi laa tafcalu ha samayninina sidaa hadda kadib idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukada fii raxlihi xaafaddiisa uu ku soo tukado uma adraka alimaama imaamka uu soo gaaro walam yusalli isagoo markaa imaamka aan tukannin weli falyusalli macahu ha la tukado fa innahaa lahu naafila sunnay u noqonaysaa markaa tan kale adiga ataa danni xun waaye dadkii muslimiinta tukanaya hadda halkaa iska fadhiso war ninkan muxuu qabaaba balaayo wax tiro badan baa lagu malaynayaa marka ruuxa mu'minkana inuu malada xun iska fogeeyo maxaa iga gala inaad dhahda ma aha dadkan marka inay kugu dembaabaan ma aha adigana in cirdigaaga mala xun laga qaada ma aha marka iskala tuka jamaacadii sunnay kuu noqonaysaa laakiin haddii aad jamaaco ku soo tukatay ka warran masaajid baad casirkii ku tukatay jamaacaad soo tukatay masaajidkanoo kale aad dan ka lahayd waa soo gashay iyadoo salaaddii lagu jiraadba aragtay waad soo gashay sideed yeelay markaas madhab ibnu cumar wuxuu ahaa inaan inuusa tukanaynin ibnu cumar isaga madhabkiisa wuxuu ahaa ninka salaadda ku celinaye tukanaaye waa marka uu yahay qof aan jamaaco kusoo tukanina keligiis soo tukaday amaa nin jamaaco kusoo tukada ibnu cumar isaga mma ku celin jirin qaala xadaana ibnu mucaad qaala xadaanaa shucba can yacla bni caطاء can jaabir bni yaziid can abiihi qaal sallaytu maca الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan la tukaday asubxi biminan minan kula tukaday salaada subax bimacnaahu xadiidkii hore macnihiis oo kale qaala xadaanaa qutayba qaala xadaanaa macnu bnu ciisa اlأshjaci iqaة habtun qaala abu xaatim huwa ahbatu aصxaabi malik buu ahaa can saciid bni saa'ib saciid bni saa'ib aلhaqafi iqaة caabid can nuux bni sacsaca nuux ibnu sacsaca mastuurun min araabica majhuululxaal weeyaan can yaziid ibni caamir ama cadaaladiisaan la garanayni qaala can yaziid ibni caamirin qaal ji'tu wاnnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam fi salaa waan imid nebiga oo salaad ku jiro fajalastu waan fadhiistay walam adkul macahum lama aanan gelin fi salaati salaaddii qaala faاnsarafa calaynaa rasuulu اllahi waa nagu soo jeestay faاnsarafa nebigu waa soo gadoomay calaynaa korkaanuu ku soo gadoomay rasuululah sal l slam fara'aa wuxuu arkay yaziida yaziid oo jaalisan fadhiyo faqaala wuxuu yidhi alam tuslim yaa yaziid yaziidow miyaadan islaamin qaala balaa buu yidhi yaa rasuul allah inaanan islaamin iska daayo waan islaamay qad aslamtu waa islaamay qaala wuxuu yidhi famaa manacaka maxaa kuu diidaya an tadkhula inaad gasho maca annaasi dadka macooda fii salaatihim salaadooda inaad la gasho qaala wuxuu yidhi innii kuntu waxaan ahaa anigu qad sallaytu inaan tukaday fii mansilii gurigayga wa ana aniguna axsabu waxaan malaynayaa an qad sallaytum inaad tukateen baan malaynaayey markaa fa qaala waxau yidhi idaa ji'ta ila asalaati salaadda haddaad timaado nusakda qaarna ila almasjidi haddaad masaajidka timaado fawajadta annaasa dadka aad aragto fasalli macahum la tuka wain kunta aadba ahaatid qad sallayta inaad tukatay takun laka naafilatan sunnay kuu noqonaysaa wahaadihi tanina maktuubatun faradkii bay ahaanaysaa marka xadiidkan tii horeu sunno ka dhigaya midan dambe wuxuu ka dhigayaa marka maktuuba laakiin xadiid daciifa weeyaanoo ninkan nuux bnu sacsaca yaa ku jira oo mastuur inta kale laakiin in badanoo xadiidka ka mida kii horeu la macno yahay qaala xadaana axmed bnu saalix qaala qara'tu cala bni wahbin qaala ahbaranii camrun can bukayr camr bnu اlxaari almisri weyaan camarka bukayrna waa bukayr bnu cabdillahi alashaj أنhu samca cafiifa bna camrin anahu samca cafiifa bna camri bni اlmusayab wahuwa sahmiyu maqbulu yaquulu xadaanii rajulu min bani asad bni khusayma markaa nin mubhamaa ku jira xadiidkan أnahu sa'la abaa ayuub alanصaari buu su-aalay faqaala waxau yidhi yusalii axadunaa midkaan waa tukanaya fii manzilihi gurigiisuu ku tukanayaa salaata salaada uma yaأti اlmasjida buu imaanaya watuqaamu salaatu salaada iyadoo la aqimay fausallii macahum waan la tukanayaa iyaga faajidu fii nafsii nafsadeyda waxaan ka dareemayaa min daalika kaagaasi shay-an waxbaan ka dareemaya waxbaan markaa ka dareemaya markaan la tukada jamaacada labaad aan marka aan guriga inta kusoo tukada qoladan la tukada nafta waxbaan ka dareemaya faqaala abuu ayuub wuxuu yidhi sa'alnaa dalika الnabiya salى اllahu calayh ali wasalam arrintaa nebigaan su-aalnay faqaala waxau yidhi fadaalika kaagaasi lahu wuxuu leeyahay oo u sugnaaday qofkii sidaa yeelo sahmu jamcin yacni jamaaco ajirkeed buu leeyahay sahmu jamcin jamci waxaa layidhaha jeyshka tirada badan jeysh badan saamigoodoo kaleu leeyahay bimacnaa sahmu ljamaacati jamaacada ajarkeeda ayuu leeyahay waa ninka sidaa yeelo laakiin xadiidkan marka nin mubhamaa ku jiro sanadkiisa waana daciif baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa sallaa haddii uu tukado fii jamaacatin jamaaco uma adraka markaa uu soo gaaro jamaacatan jamaaco kale yuciidu ay yuciidu ma ku celinayaan waa masaladii haddaaya aan tilmaamay hadduu jamaaco soo tukaday jamaaco labaad oo tukanaysa uu yimaado ma ku celinayaa jamaacadii marka abu daawud marka waxaad moodaa marka maadaama uu baabaystay xadiidkanna uu keenay inuu kala duwaayo isaga uu leeyahay ninka salaada ku celinaya waxay tahay nin keligii gurigiisa ku soo tukaday laakiin nin jamaaco kale soo tukaday jamaacadan labaad haddii uu kor yimaado inuu tukada laasimku ah ma tukanayo waana madhabka ibni cumar qaala xadaanaa abu kaamil wahuwa moxamed bnu fudayl aljaxdari qaala xadaanaa yaziid bnu zurayr wahuwa albasriyu iqatu akhraja lahu asxaabu اlkutub الsitta rayxaanaة اlbasra la dhihi jiray qال xdثna xuسayn huو الmclم عan cmr بn شhucayb عan sulaymaan yعnي mwlى maymuنة qaala أtaytu بna cmra baan u imid calى اlbalaaطi dhagaxa korkiisaan ugu imid albalaa ayb waa nooc dhagaxyada ka mida oo markaa dhulka inta la dhiga markaa lagu dhulka la dhigto sida adda mutaneelaha aan isticmaalno kale anaga balaadka kanoo kale dhulkaa lagu goglaa sidii marka fadhi iyaa loo isticmaala hadda laakiin marka meel magaceed waay sida hadda muuqato madiine ku taal wuxuu yidhi marka ataytu bna cumara baan u imid cala albalaai balaadka korkiisaan ugu imid meeshaa wahum iyagu oo yusalluuna tukanayaan faqultu waxaan yidhi alaa tusallii macahum alaa tusallii miyaadan la tukanaynin macahum iyaga meeshaasaan ugu imid dadkiioo tukanaya marka alaa tusallii macahum miyaadan la tukanaynin qaala waxau yidhi qad sallaytu waan tukaday inii samictu rasuul اlahi sal slm nebigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo laa tusalluu ha tukanina salaatan salaad fii yowmin maalin ma ratayni laba jeer ha tukanina hal salaad maalin laba jeer ha tukanina xadiidkan marka towjiihiisa waxaa weeyaan farad ahaan ha u tukanina saasaa lagu towjiihin oo hal salaad laba jeer farad ahaan ha u tukanina oo intaad duhur tukataan haddana duhur labaadood farad xirataan ha yeelinina maxaa yeel duhurkii horaaba farad laakiin isagoo sunno ah marka ood sunno ahaan isaga niyeysataan waa yeeli kartaan xadiidka marka macnihiisu saas waa imaamu nawowi khulaasatulaxkaamka wuxuu yidhi rawaahu abu daawuud wannasaa'iyu biisnaadin saxiix markaasuu yidhi qaala asxaabunaa macnaahu laa tajibu salaatu fi اlyowmi maratayni salaadda maalin laba jeer ma waajibto falaa yakuunu mukhaalifan limaa sabaqa marka xadiidkii hore maka hor imaanayuu yidhi min istixbaabi icaadatiha fii jamaacatin in jamaaco salaaddii lagu soo celiyaa inay sunno tahay wa ama bnu cumar wuxuu yidhi falam yacuddahaa ma aanu ku tirinin liannahu kaana sallaahaa jamaacatan wa ama bnu cumara falam yucidhaa isagu ma celinin salaaddiisa ma celinin liannahu kaana sallaahaa jamaacatan maxaa yeele salaaddaa jamaaco kusoo tukaday wa madhabuhu ibnu cumar madhabkiisuna wuxuu ahaa icaadat lmutanafili icaadatu lmunfarida wa madhabuhu icaadatu lmunfarid kamaa sabaqa canhu ibnu cumar madhabkiisa ah ninka munfaridkaa ku celinaya nin kaloo ku celinaya ma jiro markaasaa darteed isago marka towjiiha saas oo imaamu nawowi uu ku towjiihiyey baabu jimaaci alimaamati wa fadlihaa imaamada wixii ku soo arooray yacnii caddaynteeda axaadiidta ku soo aroortay wa fadlihaa iyo imaamada fadligeeda jimaac marka jiimka waa la hoos dhigayaa miimkana waa la kor dhigayaa waana takfiif sidaa waa loo dabdiyey jimaac waxaa kaloo loo dabdiyey bidami اljiim watashdiid اlmiim maca fatxihi jumaac in laydhaha baabu jumaaci اlimaamati wa fadliha marka jimaac waxaa weeyaan axaadiidta isku urursan oo baabkaas ku saabsan oo halkan ku sheegi doona qaala xadaثana sulaymaan bnu daawuud almahriyu سليمان بن داود المهري أبو الربيع أبو الربيع المهري ثقة أنا صمر أبو الربيع الزهراني قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأ إمام الذهبي كاشف وحكي صالح الحديث عن عبد الرحمن بن حرملة عبد الرحمن بن حرملة بن عمري عبد, عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة يا ليلى طيب أبو حرملة المدني صدوق ربما أخطأ عن أبي علي الهمداني أبو علي الهمداني مقعيس علي ثمامة بن الشفي نزيل, نزيل الإسكندرية طيب ثقة قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه ولي وسلم يقول من أma الناasa dadka qofkii u imaam noqdo faأsaaba اlwaqta waqtiga asiibo falahu isaguna waa leeyahay walahum iyaguna waa leeyihiin yacnii isaguna ajrigiisa uu leeyahay iyaguna ajrigooda waman intaqasa qofkii nuqsaamiyo min dalika kaagaas shay-an wax ka nuqsaamiyo facalayhi facala alimaami imaamka korkiisa waay walaa calayhim iyagana dushooda ma aha dadkii ma'muumiinta aha halkan marka waxay tusaysaa salaada imaamka haddii uu hagaajiyo dadkuna ay hagaajiyaan ayagoo dhan ajirka waa wada leeyihin hadduu isaga xumeeyana dadka ay saxaan iyaga intii tabartooda ay saxaan oy sunnada waafaqaan dadku iyaga salaaddooda waa u jirtaa imaamkaana wixii mas-uuliyad ama tabica ah isaga loo raacanaya xadiidkan marka ibnulmas'aladan xadiidkan marka isagoo kalena waa soo marnay xadiidkan mas'alo muhiimo fiqi a baa ku xihan masalada waxay tahay calaaqada ka dhaxaysa salaadda imaamka iyo salaadda ma'muumka ibnulmundir ibnulmundir wuxuu yidhi xadiidkan intuu soo qaaday uu yidhi hada alxadiidu yaruddu calaa man zacama ana salaata alimaami idaa fasadat fasadat salaatu man khalfahu xadiidkan wuxuu radin ku yahay buu yidhi dadka dhahayo imaamka salaaddiisa hadday fasaado inta ku xiratayna waa ka fasaadday salaaddii waa ka fasaadday dadka dhahayo xadiidkan baa radinayo maxaa yeele xadiidkan wuxuu tilmaamaya in imaamkiina wax loo haysto korkiisa ay wax yihiin dadkii la tukadana aan waxba loo haysanino salaadooda u dhammaystiran tahay fatxulbaariga saasuu sheegay masaladan marka waxaa aad u baxdiyey ibnu taymiya raximahullah kitaabkan alqawaacid alnuuraaniya saddex qaybu u kala qaybiye dadka marka fii hadihi اlmas'ala qole iyagu dhahayaan marka la rtibaata bayna salaati اlimaami wاlma'muum imaamka iyo ma'muumka salaadooda wax irtibaadoo ka dhaxeeya ma laha adwaaya marka waxaa la yidhi dayashadaani maxay faa'iido leedahay dadkani marka maxay imaamkan ugu xihan yihiinoo markuu rukuuca kadib u rukuucayaan waxay yidhaahdeen wafaa'idatu اlictimaami fii takfiiri اlajri ajarka unbaa ku badanaya dhaheen bes wax kale oo calaaqoo ka dhaxeeya male bay dhaheen wahada huwa alghaalibu sida kanaa haalib ah buu yidhi fii asli الshaafici imaamu shaafici asalkiisa sida haalibkaa kanba u ah yacnii in badan ma'muumka iyo imaamka salaadiisa xagga fasaadka iyo budlaanka isma saamaynayaan in badan in badan isa saamayn maayaan isaga marka yacnii yusalluuna lakum buu deliishanaya fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim iyo xadiidkan kan hadda aan ahayn u deliishanaya qolada labaad marka xanafiyada waay waa cagsi oo iyagu waxay leeyihiin innahaa muncaqidatun bisalaati اlimaam yacni imaamka salaadiisa iyo ma'muumka salaadiisa waa isku xihan yihiin muطlaqan si muطlaqa fakullu khalalin xasala fii salaati اlimaami yasri ila اlma'muum أyi khalad ama أyi yacnii duldulaal kastoo yimaado imaamka ku yimaado ma'muumkiina waa ku timid saasay dhahayaan wacalaa hada marka falmu'tamu biimaamin muxdih naasin lixadaihi yuciidu الsalaata kama yuciidu اlimaam iyaga marka waxay leeyihin haddii imaamku isagoo is-ilowsan isagoon weyse qabin salaaddii ou galo ceshihii ou galo maanta dadka ay la tukadaan ee uu markii salaadda ou meel dhammeeyey kadib yidhi war salaaddii anigu waa weysadu waa iga jabnayd haddaan soo xasuustay imaamkiina inuu soo celiyo waa laga rabaa buu leeyahay qowlkan ma'muumiintii dhanna waa soo celinayaan aa madhab aad u cajiib bahan maraan waxaan ku arkaaya meelaha xanafiyadu aad ugu badan yihiin yaa waxaad ku arkaysaa salaadda cishihibuu dadka tujiyey weysela'aanuu ku tujiyey dadkii waa iska kala tageen mar dambuu xasuustay habeenkii dambe cishihiiba wuxuu leeyahay xalay cishihii waxaan tukannay buu leeyahay yanii weysela'aanan tukaday idinka dhanna waa idin saamaysay salaaddaas cishihiinni ma jiro nin walba hadda ha tukado salaad cisho kale la galay marka ay gelayaan xanafiyadu saasay qabaan marka waxay qaadanayaan marka iyagu alimaamu daaminun xadiidka alimaamu daaminun yani calaa qowli imaami shaaficina waxay tahay ninkan unbay qusaynaysaa ma'muumiinta iyagu soo weyse ma qabin ma'muumiinta iyagu weysadooda waa qabeen arkaantoodii waa dhammaystirteen fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim wacalayhim marka isagay haysataa marka qoladan iyagu marka xanafiyada alimaamu daaminun ay qabsanayaan iyaguna mar kasta imaamku hadduu daamin yahay ninkii marka madmuunka laga ahaa asagana wuxuu ku xihan yahay ninkan qolada saddexaad shaekhulislaam wuxuu yidhi waxay leeyihiin annahaa muncaqidatun bisalaati اlimaam ma'muumkii imaamka salaaddiisa waa isku xihan yihiin laakin inamaa yasri الnaqsu ilaa salaati اlma'muumi maca cadami اlcudri minhumaa yanii naqsiga imaamka galaa ma'muumka wuxuu u soo faafayaa oo uu xaggiisa ku imaanayaa waa marka ay labadoodaba cudurdaar yeelan karin imaamka iyo ma'muumkuba markaynan cudurdaar yeelan karin naqsiga dhaco labadu waa saamaynaa marka qowlkan saasuu leeyahay marka maalan maxaa laga wadaa marka haddaan si u tafsiilina waxaa weeyaan imaamku isagu hadduu ictiqaadsan yahay dahaaradiisa macduur ma'muumka walow yaanuba ictiqaadsanaanin imaamkan dahaaradiisu inay kaamil tahay yaanuba rumaysanaanin hadday sidaa iskula wada tukadaan salaaddooda wax dhibaataa ma laha maalan waxyaaba weysada jabiye waa la yaqaanaa xanafiyada oo kale dakarka oo la taabto weyse jab uma arkaan iyo marka ninkii imaamkii xanafi waa hadduu salaaddii galo ninkan marka ma'muumkaana waxaa dhici karta inuu aaminsan yahay masu dakar in weysada uu jebiyo taas idinka idinma saamaymaysa asna ma saameeyaan makuma saamaynaysa adiga salaadaadii haddaad dadaashay oo weysadaadii aad aboodakarkaaga soo taabtay aadan soo gelin salaadda adiga taada waa kuu saxiix asaga marka masaladiis masale ijtihaad ku jira waa salaadiisii waa ha ku celiya dhehi mayn wixii masaa'il noocaasoo yacni marka la soo koobo masaa'isha ijtihaadka ku tacalluqo haba keento salaaddu nin ayaga dadka ka mid a ha u arka inay salaadda ninka kale ka burtayba eh mar hadday masaladu masale ijtihaad ku tacalluqda ay tahay yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim marka ninkan isaga hadhow haddii wax loo raacana asaa loo raacana adiga taada waa kuu dhammaystiranta xanafiyada maalan waxaa la yidhaha duma'niinadoo kale iyagu rugni uma arkaan duma'niinada dumaniina aduma'niinatu fi salaat rugni uma arkaayo haddaad adiga duma'niinada la timaado duma'niinadaada saxdo tiisa waxba kuu dhibi mayso adiga khaladka u samaynayo calaa haada marka qowlkan baa marka waxay qabaan marka uu leeyahay imaam maalik iyo imaam axmedna kanay ku tageen ayb imaam albukhaarina saxiixiisa wuxuu baabaystay baabun idaa lam yutima alimaamu waatama man khalfahu fiiri bukhaari fiqigiisa wuxuu yidhi baabun idaa lam yutima alimaamu imaamku hadduunan salaadda dhammaystirin wa atama man khalfahu ninkii ku daba tukanayo laakiin sidii saxda ayd u tukado xadiidkanuu keenay marka yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim marka masalada saas ayb wuxuu yidhi marka man ama annaasa qofkii dadka u imaam noqdo fa asaaba alwaqta waqtiga asiibo falahu walahum yacni waqtigii iyo salaaddii iyo waxyaabahaas o dhan asiibo falahu isagaana waa leeyahy walahum iyaguna waa leeyin waman intaqasa qofkii nuqsaamiyo min daalika kaagaas shay-an wax ka nuqsaamiyo facalayhi dushiisa iyo walaa facalayhi isaga korkiisa waa walaa calayhim iyaga dushooda ma aha oo iyaga waxba lagama rabo وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم